munaasabadan oo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka hirshabelle macalimiin waalidiin odayaasha dhaqanka dhalinyaro iyo marti sharaf kale ayaa ujeedkeedu ahaa dhiirigelinta ardayda ka qalin jabinayso fasalka labaiyo tobanaad ee dugsiga sare oo lagu qabtay tulada geeda barkaan ugu horeyn maamulka iskuulka geeda barkaan oo ka hadlay munaasabadaha ayaa ka warbixiyey aasaaska dugsiga iyo dadaalada kala duwan ee lagu soo bixiyey ardaydan
ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahad celiyo allah subxaana wa tacaala heerkaan isu gaarsiiyey marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle oo kaalin weyn kaalin weyn ka qaadatay inaan soo gaarno heerkaan waxbarashada halkaan soo gaarto sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan mahad weyn u jeediyo mahad celiyo dalada waxbarashada shabeelle waadow mas-uulkii hoose cabdiqaadir waasuge oo wakiilkayga meeshan ka fadhiyo isna soo wakiishisaa jimcaale waxaan sidoo oo ayagana heeday dadkii aasaaskii hore bacda dowladda markii la yimaado ayagana kaalinta weyn halkan lasoo gaaray ku lahay waxaan si weyn ayagana u mahad celinayaa macalimiinta sharafta badneeday qiimaha la heeday ee ku naf baxay nafta garab dhigay ee soo gaarsiiya ayagana halkaan inuu iskuulka isoo gaaro annagoo ku aalna tuulo inaan alxamdulilah maanta aan joogno inay loo qaanjinayso afar iyo toban arday oo oo u gudbaya jaamacad dugsigeena wuxuu ka mid yahay dugsiyada maxaa yidhahdaa dugsiga sare aad arkaysaan inuu maxaa leedahay hadda arday iyo qalin jiinayso in maxaa leedahay magaalo iyo maxaa leedahay meel dheer la aada in laga yimid aan ayagana ku buraarujinaya waalidiinta dariska laga timid oo martiga loo ogaan casilay in ayagana ilmaha iyo ciyaalka inay kusoo xiraan iskuulka ayagoo buraarujinaya hadii ilaahay cidmo dhanka kale qaar ka mid ah waalidiintii ardaydii qalinjibinaysa ayaa u mahad celiyey maamulka iskuulka geeda barkaan waxaa kalaan salaamaa madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaayo xuseen meel nabad aallo wax laguma barto waxna laguma dheereeyo maanta ka gaarto dalladda waxbarashada waxaa kalaa hilmaamay jaamacadaha balaasma joobkey zamzam dadka dareenka ama isyasa ama xoogaa isbiriwa waxa weeye dadka waxay isku durayaan cid kasta oo aqoon leh cid dulaysan karta ma lahan haddaa adigu jahilkii wax bari weysida dadka waa waxu liidataa liiditaanka adi isliilis aqoon darada ay kuu keenayso ina ka baxdo aa muhiim ah waxaa mahadweynay ah maanta oo laga soo qayb galay dugsi dugsi sare dhexe hoose lagu qalanjabihaya geebarkan maadaasoo kale lamali waa ilaahay mahadiis waa ilaahay mahadiis alxamdulillah ilaah inoo ziyaadiyo heer gool heer degmo waxaan codsayna saacadda laga bilaabo waana arkaysa hergeedabarkan dhibaatadooda waa waxbarasha yar waxbarashadooda maxaarna hergeedabarkan inay kor loo qaado nama hooseyso oo soo soo hayso levelka nama hoosey on levelka nama hooseysa waxaan leeyahay dadaalka meelka sii wada waxbarasha hore u wada heerkan aan joognay heerka sii sareysa aan idinka rajeynayna hadduu ilaahay idmo waxaan waxaan idin leeyahay hore u wada dadaalkiina waxbarashadana
waxbarashadu waa geed la harsado waalidiintan maanta quruxda badan la meesha ka muuqdo ee ugu horeeya hooyooyinka waxaan kula dardaarmayaa inay ardada wax baranayso iskuulka wax ka baranayso inay kugu dadaalaan in si qurux badan loo dhiirigeliyo ardayga wax baranayo ugu dambeynna waxaa mudasha ka hadlay qaar ka mid ah maamulada jaamacadaha magaalada jawhar iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadda kuwaasi oo si wada jir ah hambalyo ugu dira ardayda iyo dhammaan maamulka dugsiga geeda barkaan waxaan leeyahay waa guulaysateen saa u guulaysateen ilaahay hadiinla gala garbo waxaan mar kale la hadlayaa ayagana oo aan u hambalyaynayaa waalidiintii ku soo tiir iyo tacabeele ardadaas adeerayaal haddii aan beel waraabinayo ee kanaalka biyo aan ku soo deysto kanaalkii bartaasoo biyaha ku socdaan haddaan dhax ay ka go-an ka gooyo ee aan ka xiro beenta miya waraabtid haddaba ardayda ayagaa ee maanta dugsiga sare maaga baxday ee tigi doonto jaamacadaha haddaad geen weysiin ee ku daala weysiin waa beertoo bacde
bahda waxbarashada ay ugu horeeyaan ardayda iskuullada dugsiyada sare ka baxday ay ugu horeeyaan ballanqaadkaasa u samaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu fudud ee wax ku baran karaan aan lugooyo iyo dhib aan ahayn ee wax walba ay ku heli karaan ayaan ku soo dhoweynaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay iskuolka geedabarkan xiriir aad iyo aad qoto dheer inuu naga dhexeeyo waxaan rabaa in scholarshipiskaas aan marka koowaad ugu dhiibno wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee hirshabeelle inaan scholarshipka ugu dhiibno dhammaan macalimiinta iskuulka dhigto iyo maamulka wadaacadda waxay siinaysaa marxam minxo oo masar ay siinaysaa insha allahu tacaala waynala soo xiriiri karaan xafiiska way noogu imaan karaan macalin kasta oo is- ka tirsan iskuulka geeda barkaan iyo maamulkoodaba jaamacadda balasma waxay ugu talgashay masar minxe ugu talgashay markii laga soo gudba ardayda baadka la siiyey
ballantaas waxaa loo sameeyey ardayda iyo dhammaan maamulayaasha iyo macalimiinta iskuulka geede barkaan anoo ku hadlaya magaca golaha sare ee wakiilna ka ahaa golaha sare ee walamooy oo ay iisoo wakiisheen waxaa maalintaas ballan qaadnay gaari loogu adeego tuulooyinka gaarigaasna diyaar ayuu naga yahay waxaan sugaynay maanta oo kale tijaawadii waad ka baxdeen gaariga maalintaas aan ballan qaadnay anigoo ku hadlaya mar labaad iyo mar saddexaad diyaar ayuu naga yahay haddii rabbi raali ka noqdo si loogu adeego tuulooyinka hoos yimaada eh, tuulada geeda barkaan waxaan kaloo u mahad celinaya maamulka iskuulka macalimiinta oo soo dhabar adeegtay ayagoo duruufo adag ku shaqaynayaan ee mushaar la-aan soo shaqeeyeen qaar hadda mushaar heleen duruufo badan kasoo wada shaqeeyeen ayagana waa u mahad celinayaa dadaalkooda ilaahay ka ajar siiyo
sanaa kadib een, aniga hadda idinla hadlaya safaraan ku imi saaga cabarka soo galay S- inta sababtaan u badan waxay tahay mas-uuliyad laysoo saarayba marka ma soo bedelan sideedaan ku imi ardadana waxaan hambalin wada wadaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabelle ustaad axmed cabdulaahi bashiir marka een, aad aada umahadsantihiin een, eh, salaa- eh, intaa kadib een, eh, wasaaradda waxbarashada dowladda hirshabelle maanta waxay aragtay walxay ku qanacdo aniga inta iskuul aan booqanaye magaalada banaanka aan uga baxay inta iskuul aan booqanaye magaalada banaanka aan uga baxay iskuul geeda barkaan u dhigmo waa ma arkin been sheegi maayo xaraam waa sida saa wada ogtihiinne iskuul degmada banaankeeda ah oo secondary laga qalin jibiyey kana ugu horeeyo sidoo kale lambali aan idin leeyahay difaacadan ayaa ah difaacadii koowaad ee fasalka labayo tobanaad dugsiga sare ka qalin jibisa tuulada geeda barkaan oo hoos timaada magaalada tani jawhar